الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا kamida kutubta culimmadu ay yaqaaniin kutubu sunna qaarkoodna ay yidhaahdaan usuulu sunna qaarkoodna ay yidhaahdaan sharxu sunna silsiladaasi oo bilow u yahay kitaabkan kooban ee la yidhaahdo usuulu sunna ee uu qoray alimaam abu bakar alxumaydi cabdullaahi ibnu zubayr waxaan ka horraysiinayaa inta aanan kitaabka gudagelin kelmad ku saabsan ahamiyatu kutubi usuuli sunna maxay qiimo iyo ahamiyad leedahay kutubta la yidhaahdo kutubu usuuli sunna kutubtaasi qiimaheedu waxa uu muuqanayaa marka la ogaado mowduuca ay ku saabsan tahay ee laga alifee laga qoray inuu yahay fima yatamayazu bihi almanhaj alxaq waalmuctaqad asaliim waxa ay ku kala soocmayaan ama uu ku soocmayo manaahigta kale uu kaga soocmayo manhajka xaqa ah iyo caqiidada ka balqabta inxiraafka iyo leexsanaanta mowduuca kutubtani waa maa yatamayazu bihi sunniyu min almubtadici waa waxa ay ku kala soocmayaan qofka sunniga ah iyo qofka mubtadica ah taana qiimaheeda waxaa garan kara qofka garanaya wanaagga ay leedahay sunnadu iyo xumaanta ay leedahay bidcadu iyo foolxumada ay xambaarsan tahay arrinta noocaasa ee muujinaysa qiimaha kutubtani ay leedahay iyo inuu mowduuceedu yahay ka aynu sheegnay laba hadal oo aan ku ayidayo ayaan idin maqashiinayaa ka koowaad waxaa le alimaam ibnu bata kitaabkiisa la dhaha alibaana suqra bilowgiisa wuxuu ku uhi wanaxnu alaana daakiruuna sharxa sunna sharxa sunna macnaheedu waa bayaana sunna wa wasfaha wamaa hiya fii nafsiha wama aladii waa kaa shaahidku wama aladii iyo muxuu yahay ka idaa tamasaka bihi alcabdu addoonku marka uu qabsado wadaana allaha bihi ilaahayna uu uga diin dhigto summiya bihaa sunnadii lagu magacaabayo la odhanayo sunni واstaxaqa اdukhuula fii jumlati ahliha oo uu mutaysanayo inuu ka mid noqdo oo uu gudogalo ehelkeeda iyo ahli الsunna wama in khaalafahu شhayئa minhu dakala fii jumlati maa cibnaahu wadakarnaahu waxadarnaa minhu min ahli اlbidca iyo shayga qofku haddii uu khilaafo dhammaantii ama barhkii uu khilaafo uu gelayo wixii aynu ceebaynay aynu sheegnay aynu ka dignay oo aya ah ahlulbidaca ah min ahli اlbidaci wazayd mima ajmaca calaa sharxina lahu ahlu اlislaami wa saa'iru اlummati mid bacata allahu nabiyahu ilaa waqtina hada wuxuu si fiican inoogu caddeeyey ibnu ba raximah اllah kitaabkiisa oo ka mida kutubu sunna mowduuciisu inuu yahay sharaxitaanka iyo caddaynta shayga qofku marka uu qabsado ahlu sunno lagu magacaabayo sunni lagu magacaabayo ahlu sunnana uu kaga mid noqonayo hadduu khilaafana min jumlati ahli lbidac uu noqonayo waxaa isna la mida iyagoon is ogeyn shaekhulislaam ibnu taymiya isagu si guud baabu u hadlayaa oo kutubta kitaabkan aynu maanta bilaabaynaa uu bilowga u yahay ayuu si guud u qiimaynayaa mowduucoodu waa maxay kutubtani maxay ka hadlaysaa maxayse faa'iido leedahay ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين وحكم ذبو رشانك يا أرنك culimada wax ka qortay caqaaidka kutubta caqaa'idkaee koob kooban ee madhabka ahlu sunnaha ku socota inay sheegaan waxa ahlu sunnuhu ay kaga soocmayaan oo lagaga garanaayo kufaarta iyo mubtadiciinta dabeetana abwaab ka mida abwaabtii usuuli ahli sunna ayuu sheekhulislaam ibnu taymiya u taxay فيذكرون إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام يدروامين ومسائل التكفير قفك مقعيبا لوغو يري مسلم مؤمن منافق مكافر يسمى عكلو انت منا بانا هاي حكم كيغو يالنا يا الدنيا لا انتو تشوغو ما معسوم الدم والمال والعرض بو نقنيا ديغيس يا مالكيس يا عرضيس با الى شيء بسمدين تاسيله هذول اي كيهين آخرنا حكم كيس محون قنيا هل يدخل النار وإذا دخل فيها هل يخلد فيها نار تمجليا هدو قلسما لقوة رميا مسائل الأسماء والأحكام واقعة وأنا مسائل شيء خلافين أهل السنة يا الخوارج قديما وحديثا والرئيسية يدا بيصبع والوعد والوعيد وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب هي كم ذا kitaabkeennanba waa ku taalla muuminku inaanu ku gaaloobahayn dembi uu sameeyo gaalnimaan ahayn walaa yukhalladu fi nnaari khilaafan lilkhawaarij wاlmuctazila wayuxaqiquuna alqowla fi اliiman wayuhbituuna alwaciida liahli اlkabaa'iri mujmala khilaafan lilmurjica waxay sugayaan buuhi waciidka oo ahlulkabaa'irka si guud bay u odhanayaan dadka dembiyadaa samaynaya naar bay gelayaan laakiin qof mucayana odhan maayaan naar buu gelaya taana waxay ku khilaafeen murjiyada kaga soocmeen murjiyadu waxay leeyihiin gaaraan qaarkood qofku mar haddii iimaanu ku jiraba naar bay saarki maayeen dembi walba ha sameeye wayadkuruuna imaamata alkhulafaa'i alarbaca wa fadaa'ilahum khilaafan lishiicati min alrawaafidi wahayrihim almuhim hadalkaa dheere dambe uma qasdiin ujeeddadu waxay ahayd culimada kutubtan usuulu sunna ee koobkooban qoray maqsuudkoodu inuu yahay inay sheegaan maa yatamayazu bihi ahlu sunnati waljamaaca can ilkufaari walmubtadiciin hadalkan ibnu taymiyana wuxuu ku qoraya kitaabka la dhahdo sharxu lasbahaniya sabxada saddex iyo afartan ilaa lix iyo afartan in fara badan oo ka mida dhalinyartu waxay daraaseeyaan ama ay dhigtaan kutubu tawxiid alcibaada sida alqawaacid alarbaca walusuul athalaatha wa kitaabu altawxiid wa kashfu ashubahaat waxaa laga yaabaa inay kuwooda u fiicani ku daraan kutub kaleoo ka hadlaysa tawxiid alasmaa wasifaat sida alcaqiidat alwaasitiya inkastoo waasitiyuhu alasmaa wasifaat aanu ku koobnayn ee si mujmala oo guud uu sheegay usuul badan oo usuusha ahli sunnaha ka mid a وكذلك الحموية والتدمرية لكن كتب تنكار ليس أصوش أهل السنة يوحى أهل السنة يا أهل البدعة يكوك لسوع ميان انت طلبة العلم اهتمام سيسحل اسكسارت أمدقتا هذه آد بأيريهين قارهان واختياري هرين صنافني وأنا تصابتي دد فربضانية وكتب التوحيد العبادة لكتي haddana inay ku sifoobeen oo ay faraha la galeen wax ka mid a caqaa'idka firaqii khilaafsanaa ahlu sunnaha ama caqaa'id alkhawaarij sida takfiiru bidunuub in dadka dembi lagu gaalaysiiyo aan gaalnimo ahayn oo kitaab iyo sunna iyo ijmaactoon aanu tusin inuu gaalnimo yahay oo dabeetana ay ka dhalato ikhtitaal bayna almuslimiin istixlaalu dimaa'ihim muslimiintii dhexdooda inay islaayaan oo dhiiggooda ay xalaashadaan barhkoodba barhka kale waata ay ka dhalatay inaan la garan qiimaha sunnaha iyo qubxiga bidcada oo dad fara badan iyagoo sunnadii u nisbo sheeganaya haddana agtooda ay isugu mid yihiin ahlu sunnati wa ahlulbidca oo wax walaaya xigtaysi oo gaara oo ahlu sunnaha ay u hayaan aana jirin wax nacayb oo lilaahiya oo ahlulbidaca ay u hayaanna aana jirin bal laga yaabo inay ahlulbidaca soo dhowaystaan ahlu sunnahana ay fogeeyaan oo ay colaadiyaan bisababi ataxasubaat taxasubaadka jira waxa weeyaan awgood waxaa muhima inay ogaadaan alabatu lcilmigu kutubu tawxiid alcibaada laa takfi walaa tugni can hadihi lkutub kutubu tawxiid alcibaada kaagama filla kutubtan waxaanad ogaataa tawxiidu lcibaadaha dad fara badan oo firaqa lunsan ka mid ah ayaa kula aaminsan almuctasila ma aha qubuuriyiin ilaahay cid aan ahayn barya ama u gowraca ama gurmad weydiista gaar ahaan asalkooda hore marka la eego bal waa caqlaaniyiin waxyaabaha noocaasa dad dhintayo in wax laga dayo u arkaa inay tahay sakhaafa caqli daro kuwooda casrigan jooga qaarkood gaar ahaan almadarasa alcaqlaaniya ta la yidhaahdo ragga u nisbo sheegtaa yacnaa tawxiid ulcibaada bay taqriirinayaan oo aada bay ula dagaalamaan khuraafaadka iyo shirkiyaadka wa maca daalika caqiidat alictizaal ayay dhex fadhiyaan wa kadalika alkhawaarij intaa ku taalla kutubu tawxiid alcibaada kugu khilaafi maayaan khawaarijtu waa kugu waafaqsan yihiin bal waxaa laga yaabaa inay kaaga sii adkaadaan walihaada u fiirsa kuwa la yidhaahdo jamaacat alhijra waaltakfiir kutubtaday wada sitaan gaar ahaan kashu shubahaadka iyo mufiidu lmustafiidka iyo kutubtaasay aada u sitaan oo ay laga yaabo marka qaarkood inay uxujaystaan gaalaysiin ay gaalaysiinayaan dad muslimiin ah oo jahli awgii ugu dhacay waxyaabo shirkiyaada tawxiidku markuu u ansaxay dabadeed markaa kutubtan daraasadeedu aad iyo aad bay muhim u tahay qiimaha sunnada ayay muujinaysaa iyo qubxiga bidcada iyo man hum ahlu sunna waman hum ahlu lbidca wa kayfa tucaamilu ahla sunna وكيف تعامل أهل البدعة يا سنة يا بدعة صدر رقم ساء البدعة صدر رقم ساء أهل السنة إن لبا مذهب وشير لبا دبا كتبتني دوا أي كتاي waxay dawo ka tahay madhabka dadka iyagoo sunnada u nisbo sheeganaya haddana aan sunnada qadarkeedii u yeelahayn iyo qiimihii ay lahayd bidcadana siday ahayd hoos aan ugu dhigahayn ehelkeedana aan fogaynahayn aan ka fogaanahayn kuwaasi taqsiirka iyo tafriidku uu ku dhacay waajibkii saaraa ka gaabiyey waxaa kaloo dawo ay ka tahay manhaju ahli lquluw dad fara badan baa laga yaabaa inay dad ka saaraan sunnada si yaroo fudud ay isaga yidhaahdaan fulaan waa mubtadic iyagoo garanahayn usuushii ahli sunnaha ee qofka khilaafaa uu noqonayay mubtadic qofka markaa kutubtan si cilmiga u daraaseeyaa labadaa madhabba biidni illaahi tacaala dawa ayuu u helayaa waxaynu isku dayi doonaa biidni illaah si kooban kutubtan inaynu akhrino oo aynaan sharax fara badan kitaabka dul saarin aynu isku dayno kitaabba inaynu kitaab uga gudubno oo masaaisha aan kitaabkan ku oolin ka ka dambeeya aynu ugu tagno ka ka dambeeya haddaynaan ka helinna ka ka sii dambeeya oo aynu bal kitaabka matniga sheekhu uu qoray inaynu isaga idqaanino aynu xifdino dusha aynu ka qabanno haddii aynaan dusha ka qabanna aynu idqaanino sidii mid la xifdiyey oo kale aynu ka dhigno kitaab walibana masaa-isha uu soo kordhiyey ayaa biidn illaahi tacaala aynu isxusuusin doonaa ohan doonaa masaladan kitaabka hore nagumay soo marin kitaabkan ayaa kitaabkii hore dheeraad kala ah kii hore kuma qorayne kan ayay ku qoran tahay kitaabkan aynu ku bilownay laba warqadood weeyaan gebigiisuba sidiisabana waa mulxaq abubakar alxumaydi kitaabkiisa musnadkaa ee kun iyo saddex boqol iyo dheeraad xadiis ay ku qoran yihiin markuu alifay ayuu kitaabkan yarna xagga dambe ka raacin si uu qofka ugu jamciyo bayna alxadiid waalcaqiidati asaxiixa xadiidkii iyo caqiidadii saxda ahayd labada arrimood masaa-isha ku qoranina way kooban tahay usuushii ahlu sunnaha dhammaanteed alan kuma qora wixii markaa xaajada ama baahidu ay ku baaqaysay buu halkan sheekhu uu ku qoray wuxuu ku qoray qadarkii iyo iimaankii iyo sifaatkii sifaatulbaari mowqifka ahli sunna ay ka taagan yihiin oo weliba si gaara u xusay sifaatka qaarkood oo shaqabka iyo buuqa ahlulbidacu ay ku kiciyeen uu farabadanyay sida qur-aanka oo kale si gaara buu u sheegay inuu yahay qur-aanku hayru makhluuq wakadalika ru'yadii buu ka hadlay ru'yat lmuminiina lirabbihim yowma alqiyaama waxaa kaloo ka mida usuusha uu ka hadlay mowqifu ahli sunna min saxaabati rasuuli illaah ahlu sunna mowqifka ay ka istaagayaan saxaabada rasuulka waxaa kaloo waxoogay uu si fiican u muujiyey masalo ahlu sunnuhu ay ku khilaafsan yihiin khawaarijta waa atakfiiru bidunuub allatii laysat kufran mukhrijan min almilla in wax lagu gaalaysiiyo oo diinta lagaga saaro dadka dembiyada aan ahayn wax gaalnimo ah oo macnaa nas loo hayo inay gaalnimo yihiin sheekha kitaabka qoray waa cabdullaahi bnu zubayr alxumaydi almaki alqurashi xumaydi marka la yidhi awowgii baa loo nisbeeyey marka la yidhi qurashina waa min quraysh oo qusayi bay isugu yimaadaan isaga iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xagga abtirsiinta khadiija bintu khuwayladna reer bani asad bay isku yihiin marka la yidhi makina maka ayaa loo nisbeeyey lannu maka ayuu degay oo uu ka noqday mufti dadka muslimiintaee degan waxa weeyaan u fatwooda in waxaa ugu filan alxumaydi raximah allahu tacaala sharaf inuu yahay ardaygii shaafici faqad laazama ashaaficiya kamaa yulaazimu dillu saaxibahu imaamu shaafici wuxuu u laazimay sida harkuu u laazimo cidda iska leh lam yufaariquhu xataa tawafaahu allah shaafici kama tegin ilaa ilaahay subxaana wa tacaala waa obsaday xataa masar wuu ula wareegay alxumaydi raximah llahu tacaala markuu shaafici dhintay ayuu xaggaa iyo maka u wareegay waxaa sharaf ugu filan inuu yahay shaykhu albukhaari raximah اllah imaam اlmuslimiina fi اlxadiid waa sheekhii bukhaari waa imaamka muslimiinta fi اlxadiid oo isaga aynu garanayno yanaa darajadiisa iyo iyo qiimihiisa aynu garanayno bukhaariga qura maaha aimo badan baa wax ka wariyey waxaana imaamnimada uga markhaati kacay raggi iyagu aimad aha ilaa uu yihi imaamu axmed alxumaydiyu cindanaa imaam alxumaydi agteeda waa imaam buu yidhi isxaaq ibnu rahawayana saddex qof oo uu sheego aima mid ka mida buu ka dhigay alaimatu fii zamanina ashaaficiyu waalxumaydiyu wa abu cubayd aimadu wakhtiga iyagan waa saddexdaas buu yidhi wuxuu u ahaa reer xijaaj alxumaydi xagga sunnada iyo qabsashadeeda iyo ku adaygeeda siduu ahaa axmed ibnu xambal raximah allahu tacaala reer ciraaq xagga markaa fiqiga madhabka fiqigana waa shaaficiyu lmadhab imaamu alxumaydi ooba ardaygii imaamu shaafici raximah allah wakti dheer ku bixin mayna tarjamadiisa madaankeeda ama meelaheeda laga raadin doonaa qaala alimaamu alxumaydiyu raximah allah assunnatu buu ihi sunnadu cindana agtayada an yuumina waa inuu rumeeyo alrajulu ninku bilqadari qadarka waa inuu rumeeyo khayrihi khayrkiisa waa inuu rumeeyo wa sharihi sharkiisa waa inuu rumeeyo xuluwihi macaankiisa waa inuu rumeeyo wa murihi qadhaarhkiisa kiisa macaan waa inuu rumeeyo wa murihi kiisa qadhaadhna waa inuu rumeeyo wa an yaclama waa inuu ogaado anna maa shayga asaabahu ku dhacay lam yakun inaanu ahayn marnaba liyukhti'ahu inuu gafo uu seego wa anna maa shayga akhta'ahu uu seegay ee gafay khayr iyo sharkuu doonayaba ha noqdee lam yakun inaanu ahayn liyusiibahu inuu ku dhaco ama u asiibo iyo wa anna daalika arrinkaa la soo sheegay khayr iyo shar wixii asiibay iyo wixii gafaba kullahu dhammaantii qadaa'un xukum inuu yahay xukumkaasi oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka yimi caza wajale saayna loo akhriyaan baan idinka doonayaa hebelow kaco akhri baan odhan doonaa laqbee niyar yara naaqis niyar telefoon imaam alxumaydi raximah allahu tacaala kitaabkiisan wuxuu ku bilaabay kelmadda assunnatu cindanaa markuu leeyahay assunnatu cindanaa muxuu sunnaha uga jeedaa sunne waxa luqa la yidhaahdo luqatan loo yidhaa iyo waxay u yaqaaniin culimada fiqiga iyo culimada usuulka iyo culimada musطalaxa dalabatulcilmigu way garanayaan oo ku leexan maayo laakiin kelimatu sunna marka lagu sheego kutubta caqiidada iyo manhajka ahlu sunnaha ka waramaysa maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa laba macno midkood oo midkoodna uu yahay macno guud midkoodna uu yahay macno gaar ah macnaha guuda looga jeedaa waxa weeye ariiqatu nabiyi calayhi salaatu wasalaam waddaduu rasuulku maray fi اlاctiqaadaati wاlacmaali wاlaqwaal xagga caqiidada iyo xagga hadallada iyo xagga camalka waa macnaha guuda kelimatu sunna ay leedahay weliba salafkuna ay u yaqaaneen waa ka yidhi shaekhulislaam walafdu sunnati fi kalaami salaf yatanaawalu assunnata fi alcibaadaati walictiqaadaat kelimatu sunna markay salafku adeegsadaan waa kelmad koobsanaysa waddadii rasuulka xagga cibaadada iyo xagga caqiidada walihaada muxuu yidhi cabdullaahi bnu mascuud iyo ubaya bnu kacab iyo abudarda iqtisaadun fii sunna khayru min ijtihaadin fii bidca sunno inaad dhexdhexaysato ood in dhexdhexaada kala timaado laysa fiiha taqsiiru walaa quluw ayaa ka khayr badan dadaal aad bidca ku dadaasho waa cibaadaadki iyo acmaashi marka ay saxaabadu sunno ku sheegeen sidaa ibnu taymiye waxaa sheegay sunnaha macnaha guud in loo isticmaalo isaguna ibnu rajab kitaabkiisa jaamicu lculuum walxikam baad ka eegi doontaa xadiidka cirbaad ibnu saariya markuu sharaxayo inuu sunuhu yahay ariiqu nabiyi fi lcaqiida wa fi lcamal wa fi laqwaal wa fi lakhlaaq waxaa kaloo ibnu rajab uu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaahdo kashfu lkurba وmuraad الأئmaة bالsuنة طريqaة النabiي alati kana عalayha وأصxaabه أئmadu suno waxay uga jeedaan bui wadadii rasuulku maray iyo saxaabadiisu alsaalimatu min ashubahaati waashahawaat ee ka madhnayd caqiide khaldan waa shubahaadkii iyo shahwa macaasi iyo wax la mida marka waa sunnadu macnahan markaynu eegno waa diintii oo dhan dee walihaada buu yidhi markaad sunnadu macnaha inay salafku u isticmaaleen aad fahamto markaasaad fahmaysa hadalka barbahaari uu yidhi fii sharxi sunna iclam ana sunnata hiya alislaam walislaamu huwa sunna waxaad ogaataa sunnadu waa islaamkii islaamkuna waa sunnihii muxuu uga jeedaa yani kalimatu sunna waxaa looga jeedaa islaamkii oo dhan islaamkii saxda ahaa ee nebi maxamed lagu soo dejiyey macnaha guud waad fahamteen baan malaynaya macnaha labaad kelimatu sunna loo isticmaalay waa inaa sunna loo isticmaalo bimacna alcaqiida asaxiixa walmanhaj asaliim caqiida saxdaa iyo manhajka wadada toosan waxaana asunna macnaha u isticmaalay culimada mutaakhiriinta inta badan ولهذا باء ابن رجب وحجر وكثير من العلماء المتاخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات إن بدنوا كم ذا علماء الضنباء مقع السنة وحو كقار يلا عقيدة وحي كصابصا والسنة مركي إليه بمعنى العقيدة الصحيحة بوجهدا لأنها أصل الدين maxay iyadoo sunnadu diintii oo dhan oo waddadii nebiga ah maxay caqiidadii oo qura magaca sunno ugu yeedheen way dee caqiidadu diintii bay asal u tahay waalmukhaalifu fiiha calaa khatarin cadiim qofka khilaafaana halis buu ku jiraa jaamicu lculuumkaad ka eegin xadiidkaa cirbaab hadalkii hore ayuunbuu hadalkana ka dambeeya ibnu taymiye laftiidu saasuu yidhi wain kaana kaiiru miman sanafa fi sunna yaqsiduuna alkalaama fi lictiqaadaat in badanoo ka mida culimmada qortay kutubtaa sunna la yidhaah waxay kelimatu sunna uga jeedaan caqiidada idan iminkaynu fahmi karnaa asunnatu markuu leeyahay alxumaydi wuxuu u jeedo assunnatu ee alcaqiidatu saxiixa oo macnihii mutaakhiriintu ay u isticmaalayeen caqiidada saxda ahi cindana yuu u noqonayaa damiirku yani cinda ahli sunna buu u jeedaa waa isaga iyo cidda la caqiida iyo la madhaba oo ahlu sunnaha ah hadalkiisana wuxuu shabaha hadalka imaamu axmed fii usuuli sunna usuulu sunnati cindanaa buui isaguna sunnada usuusheedu agtayada yani haddaanu ayanahay ahlu sunna laakiin waxay ku kala duwan yihin labada imaam waxay ku bilaabeen alxumaydi sunnadii oo caqiidadii saxda ahayd ah caqiidatu ahli sunna wuxuu ku bilaabay masalat lqadar ayuu ku bilaabay imaamu axmedna wuxuu ku bilaabay in manhaju salaf la qabsado kitaabkiiyo sunnada sidii salafka loo fahmo usuulu sunnati cindana atamasuku bima kaana calayhi asxaabu rasuuli illah waxaad isweydiin kartaa limaada ayaa alxumaydi uu ugu bilaabay qadarka iyadoo aynu ku naqaano aimada ahlu sunnaha ah ee caqiidada wax ka qorta inaanay qadarka soo qadimin ee qadarka had iyo jeraale meelo dambe ay ku sheegaan waxaa la odhan karaa sababta ugu bilaabay waxay tahay leannu khilaafka qadarka ka dhacay waa khilaaf qadiima khilaafaadka caqadiga ee ummadda dhexdeeda ka dhacay kuyu horreeyay buu ka midi waxaa qadarka la ysku khilaafayba iyadoo saxaabadii rasuulku ay nool yihiin weli ay joogaan qadariyadii qadar kama diidaneyd ilaa xataa ilaahay waxaan dhacay maba ogeynba ilaa u dhaco markuu dhaco kadib unbuu ilaahay ogaanaya saxaabadii oo joogay ka soo ifbaxeen kuufa sida muslim saxiixiisa uu ku wariyey awalu xadiid yaxya ibnu yacmur iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan atawiil waa kuwii madiine yimi inta xaj ama cumro ay u soo baxeen ayay madiinana soo booqdeen markaasaa waxay la wufiqa lana axad min asxaabi rasuuli illah fasalnaahu cama yaquulu haulaa war haddii ilaahay nala kulmin la axad saxaabadii rasuula ka mida oynu weydiin lahayn kuwani waxay leeyihiin kuwee waa kuwo ka soo ifbaxay meesha la yidhaahdo kuufa qaala fa wufiqa lana cabdullaahi bnu cumar wuxuu ilaahay nala kulmiyey ibnu cumar kadibna waa kuwii weydiiyey waa kii ibnu cumar sida hadalkiisa ka muuqata takfiiriyey kuwa cilmiga ilaahay diidan ee qadariyada ah laakiin shahiidku waa maxay ibnu cumar oo madiino jooga ayay qadariyadu soo ifbaxeen sababtu waa taas baa la odhan karaa sababtu usoo qadimay baabka waxaa kaloo la odhan karaa qofku hadduu rumeeyo alqada walqadar yacni arkaanta kalena waa rumaynayaa walimaanu bilqadaai walqadar yastalzim alimaana bibaqiyati alarkaan sababtaasuu usoo hormariya laodhan kara sabab saddexaadna waa la sheegi karaa waxaa la odhan karaa waxaa laga yaabaa wakhtigiisii qadariyada arrinkooda inuu aloosnaa oo wakhtigaa uu joogayo meeshaa uu joogay aada caqiidadoodu ay ugu xoog badnayd dabeetana mas'alatu lqadar iyo ahlu sunna waxay ka aaminsan yihin suu muujiyo ayuu usoo hormariyey an yuumina arajulu bilqadar alimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi waa waajib adilo badan baana tusisay min alqur'aani wasunna si guud u tusisay wa kaana amru llahi qadaran maqduura ina kula shayin khalaqnaahu biqadar ilaa qadarin macluum faqadarna fanicma alqaadiruun uma ji'ta calaa qadarin yaa muusa wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira waana caqiidadii saxaabada in qadarka la rumeeya maxaa u daliila hal tusaale waxaa muslim saxiixiisa uu ku wariyey taawuus oo taabicii inuu yidhi adragtu naasan min asxaabi rasuuli illaahi yaquuluun kullu shayin biqadar waxaan soo gaadhay dad saxaabadii rasuula ka mid a oo la shay waliba qadar buu ku dhacayaa qaala wasamictu cabdallaahi bna cumara yaquul kullu shayin biqadar xata alcajzu waalkays aw ilkaysu waalcajz shay waliba qadar buu ku dhacaya xataa qofka fariidnimadiisa iyo firfircoon firfircoonaantiisa iyo qofka caajisnimadiisa iyo liidashadiisu oo wax qadar ku dhacaya taas waxay muujinaysaa alimaanu bilqadar iyo shay walba ilaahay inuu qadaray khayr iyo sharba inuu a madhab saxaaba waana arkaanu liimaan mid ka mid ah sida xadiidkii qisada jibriil ku jirta watuumina bilqadari khayrihi wa sharihi inaad rumayso qadarka khayrkiisa iyo sharkiisaba haddaba qadar waa maxay maa huwa alqadaru maxaa qadar la yidhaahdaa waxaan is idhi wax qadar markaa lagu qeexo malaa waxa u fiican hadalka ibnu taymiya oo qadarka wuxuu ku qeexay wixii qadarku uu ka koobnaa dhab ahaan uga koobnaa wuxuu yidhi hadalka ibnu taymiye khulaasadiisa walqadaru min xayu luga yuraadu bihi taqdiir alqadar maxaa looga jeeda taqdiir qadaris ayaa looga jeedaa wa huwa cilmu llah qadarka lagu sheegaya waa cilmiga ilaahay shay walba intaanu dhicin ilaahay u ogaa wa kitaabuhu iyo ilaahay qoristiisa shay waliba intaanu dhicin looxulmaxfuudka uu ku qoray wamaa taabaqa dalika min mashii'atihi wa khalqihi iyo taa wixii la halmaalo ah ilaahay doonistiisa iyo abuuristiisa afartaa arrimood baa ayaa qadaris la yidhaahdaaba qadarka ha la rumeeyo ama in la rumeeya waa waajibna macnaheedu afartaa arrimood ha la rumeeyo ana allaha calima kula shay qabla wuquucih wa katabahu fi lawxi اlmaxfuud wa ana allaha huwa alkhaaliq lijamiici اlmakhluuqaat وأن mا شhاء الله كان وma lm يشhاء lm ykن waa in la rumeeyo شhay walba ilaahay inuu ogaa intaanu dhicin cilmi azli ah شhay walba ilaahay intaanu dhicin inuu ku qoray looxulmaxfuudka wuxuu ilaahay doonaa inuu dhacayo waxaanu ilaahay doonay inaanu dhacahayn wixii dhacayna ilaahay baa doonay wixii aan dhicinna ilaahay baan doonin inuu dhaco iyo شhay walba ilaahay inuu abuuray xataa dadka ama makhluuqaadka iyo waxa ay samaynayaan afartaa rumayntooda la yidhaahdaa alimaanu bilqadaai walqadar khayrihi wa shari xadiidkay ku timi xuluwihi wa murihi wallahu aclam wa axkum billahi towfiq wsal allah calaa nabiyina maxamed